arrintaas wax ka jira ma jiro cabdikariim sheekh muuse dawladda dhexe ee soomaaliya ayaa isagoo wadani soomaaliyeeda oo muqdisho jooga calanka hoostiisa ku garba duubtay dawladda etoobiya udhiibtay oo cadow u ahayd haddana wax dowra kuma lahayn bilcagsi waxaa jira door ay ku lahayd negatifa oo xam badan oo diblomaasiya ay soo baxday inay ka codsanayso dawladda etoobiya inay lagu sii hayo xabsiga ilaa ay u ekaato inay ama iyadu soo daysay sidaa daraadeed baa xam badan jirtaa inay dawladda etoobiya soomaaliya ay xabsiga lagu sii hayo inaan ra'yigeedu ahaa marka hadda waxaad leedahay wax kaalina oo dawladda federaalka soomaaliya ay ku lahayd sii deynta qalbi dhagax haba yaraatee ma jirin door negative bay ku lahayd oo weliba in lagu sii hayo xabsiga cagsi weeyaan wax dawra kuma lahayn dawladda dhexe dawladda federaalka etoobiya xafiiska ra-isul wasaaraha laga sii daayey marka wax door ah oo positiva kuma ayna lahayn doorar negative oo hore ay isku dayeen ama iyaga muxuu ahaaye lagu qurxiyo inay soo daayeen ama la hayo maxay tahay marka faa'iidada ugu jiri karta ama faa'iidada ugu jirta dawladda federaalka soomaaliya in ay codsato amaba ay cadaadis ku saarto dawladda etoobiya in xabsiga lagu sii hayo qalbi dhagax marka laga soo tago warqadda uu qoray ra-iisul wasaaraha etoobiya ee aada sheegtay in lagu sii daayey qalbi dhagax ma jirtay cid kale oo dadaal ka geysatay sidii ninkaasi xorriyadiisu uu heli lahaa way jireen mas-uuliyiin soomaaliyeed baa jiray madaxweynaha jubbaland gobolka jubbaland ee dawladda soomaaliya ayaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa odayaal dhaqameed oo adisooba jooga oo iyo diblomaasiyiin kale oo inaan magacaabo aana jeclayn yaa iyagana door ka geystay oo united nation kamid tahay waxaa jira warar sheegaya in cadaadis lagu saarayo qalbi dhagax lafahaantiisa cadaadiskaas oo ah in isaga lafahaantiisa uu afkiisa ka sheego in dawladda soomaaliya ay kaalin ku lahayd sii deyntiisa sida wararka aanu ku helayno ama mid dhinaca kale ah oo ah in uu ka aamuso arrintiisa oo aanu ka hadlin arrintaasi ma jirtaa t b l f rag ka tirsan oo wardoonka ah yaa cadaadis ku sameeyey cabdikariim in ay u isticmaalaan muxuu ahaa siyaasadaha iyo hardanka ka socda etoobiya gudaheeda gobolka soomaalida iyo dawladda dhexe iyo dawladda soomaaliya iyo isriixriixa iyo ra-isul wasaaraha soomaaliya cusub ee etoobiya guruubkiisa marka inay t b l f wadoonkeeda wadoonkeedii hore rag ka tirsan baa yaa inuu hadlo oo saxaafadda la hadlo udiidanaa cidda sii daysay ra-isul wasaaraha etoobiya inay noqoto udiidanaa hayeshe arrinta hadda uu ka uu ka dhexbaxay iska ra-isul wasaarahana kasoo baxay amarka lagu sii daayey marka dagaalo badan oo qarsoon oo aamusan baa socday intaasaan hadda ka xusahaya ma laga yaabaa isaga lafahantiisa inuu si cad u hadlo oo uu sheego cidda ka dambeysay sii deyntiisa iyo cidda aanan kaalinta ku lahayn wuu hadli doonaa haddii aan la yidhaahdo waxaana jeclahay inuu voiceka ka hadlo kolka u horeysa haddii aan la yidhaahdo marka wuu caddayn doonaa markuu oo meel uu meel uu ku xasilan yahay uu tago beerihiisa inuu soo salaamo inuu xorriyadiisii oo buuxdo uu isticmaalo dhaqdhaqaaqa ah taas ayaa u bilaabmaysa haddana waa xor oo shir jaraa'id hadda uu ku qasi ofishaala lagu sii daayay buu qiray safaradeedana waan geli karaa marka mar dhow idinla wadaagi doona haddii aan la yihahdo markii meel mucaayano uu tago waayahay haddii aan arrintaasi ka baxno waxaa jira adinka lafahantiina eedeymo la idiin soo jeedinayey oo ahayd amaba ay ka mid tahay in magaalo madaxda dawladda ama maamulka soomaalida etoobiya oo la qorsheynayay saddex iyo sagaashankii inay noqoto magaalada diridaba aada arrintaas ka aamusteen amaba aada diideen in halkaasi ay noqoto oo magaaladii ay sidaasi ku dayacantay oo farihii soomaalida ay kasii baxayso arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa waxba kama jiro arrintaas baarlamaankii horeeyey ee soomaali doorata sagaashan iyo saddexdii bishii janary kulankoodii horreysay dirdaba ay ku qabsadeen magaala ma waxay u doorteen dirdaba wasaarihii etoobiya berigaa ka codsaday in laga inta khilaafaadka isku haysadka uu dhinac loo ridayo baarlamaanka soomaalida uu ka diiday beri hagu jiro xuseen la odhan jiray baa isna soo diray fax oo ilahay dib udhigay intaan khilaafaadka isku haysadka aan dhinac udhigayno dib waa laga diiday madaxweynihii etoobiya oo berigaana la zinaawi ahaa baa soo diray waa laga diiday ra-isul wasaarihii etoobiya iyo cabdimajid xuseen oo wasiirka soomaalida ee ku jira dawladda dhexe etoobiya helicopter soo qaatay shirkii oo socday kasoo duldegeen waxay ka codsadeen in muddo bila ah caasimadkooda kumeelgaara la geliyo oo godayna iyagaa soo jeediyay si kumeelgaara la geliyo inta khilaafaadka qowmiyadaha isku haysta magaalada degdhagaxan loo helayo sidaasaa goday lagu geeyey waa tariikh aan waxba ka jirin xildhibaanadii joogada ayla joogaan kugu yeeri karaa xildhibaan riyaale oo reer dirdhaba ah oo shirka fadhiyey oo golihii baarlamaanka kamid ahaa oo golihii wasiirada kamid ahaa oo markii dambe guddoomiye ku-xigeenka gobolka noqday ama waxa madaxweyne ku-xigeenka la yidhaahdo marka taariikh cadoo la ogyahay weeye oona laftaaka dhulka soomaalida ah ay ka tanaasuleysa ma jirto hadafkeeduna waa dhulka iyo dadka soomaaliyeed ee etoobiya ku hoos jira in la xoreeyo